xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta sii buuxdo codka kalsoonida u siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre dhammaan laba boqol iyo labaatan xildhibaan oo soo xadiray kalfadhiga uu baarlamaanka ku yeeshay muqdisho ayaa u codeeyey ra-iisul wasaaraha ma jirin qof diiday ama ka aamustay wariyaha v o a muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdullaahi ayaa ansixinta ra-isul wasaarahaasi warbixinta ka soo diray magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa maanta hortaga xildhibaanada golaha shacabka kulankooda villa hargeysa si uu u weydiiso codka kalsoonida qodobka lixdan saqaalaad faqadiisa sidii ee dastuurka gumeel gaarka ah sidaa daraaddeed labaadada sharafta leh waxaan idinka codsanayaa in ra-isul wasaaraha magacaaban aad codkiina siisaan aad iyo aadaad u mahadsantihiin waxaan idinka rajaynayaa inaad hawsha maaragtay aan isla hano oo maanta maaragtay si aan ummaddan ugu bixino yacni xukuumad la-aanta ka jirto inaad arrintaas maaragtay waxaan idinka codsanayaa aad xukuumad kalsoonida siisaan si arrintaas meel aan u saarno ummadda soomaaliyeed naga sugaysa inay ugu farxdo aadaad u mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha ayaa golaha ka hor sheegay in xilka loo magacaabo uu yahay mid culus
xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyin waxaan ogahay in xilkani yahay mid culus una baahan karti aqoon hufnaan daacadnimo iyo adkaysi badan khaasatan xilligan aan ku jirno oo waddankeenna ay ku habsadeen abaaro bacan iyo colaad waxaan in badan oo noloshayda ka mid a u soo hadeeyey uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macallin kala duwan macallin heerarka kala duwanee waxbarashada ka soo ahaa waxaan ka soo shaqeeyey arrimaha bani aadamnimada waxaan ka soo shaqeeyey xafiisyada dowladda heer state iyo heer federal labadaba arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahi baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabada waaweynayna hortaagan ra-iisul wasaare xamse barre ayaa sheegay in dalka maanta uu wajahayo xaalad adag oo ay ka mid tahay abaaraha dalka ka jira
xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn sida aynu la wada soconno waxaa maanta dalkeenna waajahayaa abaar ba-an oo barakicisay kumanaan soomaaliyeed waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen qorshayaashiisa siyaasadeed ayuu golaha la wadaaga ka hor intaan codka kalsoonida la siinin
walaalayaal aniga oo ka duulaya halkudheggii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga tacaalidda abaaraha dib u heshiisiinta wadahadallada walaalaheen somalilan dimuqraadiyeynta dalka kobcinta dhaqaalaha maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotontaa danaha dalka fadhiga golaha shacabka oo maanta ay soo xaadireen laba boqol iyo labaatan xildhibaan ayaa codka kalsoonida lagu siiyey qaab gacantaaga mana jirin xildhibaan ka aamusay ama diida codkiisa xildhibaanada sharaftal aad iyo aad aad u mahadsantihiin kooramka xildhibaanada noo fadhiya waa laba boqol iyo labaatan xildhibaan dhammaan waxay u codeeyeen ogol wax ka aamusa iyo waxa diidi ma jiraan sidaa daraaddeed ra-isul wasaaraha magacaabintiis waa ansax ra-isul wasaaraha soomaaliya
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana fadhiga imaanin maadaama uu ku dhaca caabuqa covid-nteen waxaana golaha la hor akhriyey dhambaal uu ku codsanayay in codka la siiyo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay xildhibaan maxamed axmed berri oo ka mida golaha shacabka waxay muddo dheer isaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre waxaana weydiiyey fursadda hoyse ra-iisul wasaaraha xildhibaanada baarlamaan koob iyo tobanaad waxay guteen qodobkooda dastuurigaah runtii ee waxay kalsooni buuxda oo boqolkiiba boqol ah siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub mudane xamse cabdi barre taas runtii waa farxad waxay tilmaamaysaa in baarlamaan koob iyo tobanaad uu runtii aad iyo aad ku midteed ugu yahay baahida dalku qabo inuu ka jawaabo inaan xaggiisa wax dib u dhacuhu uusan ka imaanin in dalkan dhibaatada adag ay ku habsatay uu helo deg deg dawlad iyo xukuumad haddaanu soo noqdo su'aashaada ra-iisul wasaaraha si fiican baan u aqaanaa nin dhallinyaraha oo aqoon-yahana wax badanna soo qabtay dalkana ka soo shaqeeyey waayo aragnimo badanna u leh runtii xamaasad badanna u qaba iyo jacayl inuu dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyo waxaan aaminsanahay inay tahay tallaab ilaahay uu waafajiyey madaxweynaha inuu soo xulo xamse cabdi barre sidoo kale ilaahay uu waafajiyey baarlamaanka kooiyo tobanaad inuu boqol kiiba boqol ku ansixiyo codka aqlabiyaddeena ku siiyo sidoo kale waxaan rajaynayaa in ra'iisul wasaaruhu soo xuli doono xukuumad taya leh qiimo leh dalkana samata bixin karta kalsooni weyn baanan ku qabaa dabcan caqabadaha hor yaallahay way badan yihiin dalkan dabcan dal duruufo badan soo maray xaalado badan oo runtii adagna soo weli ku jiro waaye dalka sidaasoo kale ah wuxuu u baahan yahay dabcan in laga fekero dadka ka bixin kara duruuftaas waxaa ugu horreeya dadka lasoo xulanaayo kartidooda iyo aqoontooda golaha wasiirrada taas ayaa ugu horraysa waxaan isleeyahay caqabadaha ugu badan waa caqabadaha abaaraha waa caqabadaha amni darrada waa caqabadaha runtii xilli adag oo aan dalka dawladdiisu si saxa u shaqaynin laakiin waxaan isleeyahay karti iyo awood ayuu u yeelan doonaa asagay xukuumadda soo dhisi doonaba inay ka gudbiyaan dalka marxaladaas adag iyo caqabadaas hor yaala xildhibaanada qaarkood ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey ra-iisul wasaaraha cusuba maanta codka kalsoonida ay siiyeen caqabaduhu de aad bay u tiro badan yihiin waad ogsoon tahay oo laba sano ku dhawaada dowladnimada soomaaliya xaaladdu ay isaga jirtay xaalad gaab ay isaga jirtay oo wax shaqo badan aan la qaban amniga naftigiisu aad u culus oo maxaan ku rahda nimankii cadowga ee shabaabku ay meel kaste maxaan ku rahda ay dhibaato ka wadaan oo inay soo xogaysteenba la moodo abaarahan baaxadda leh oo dalkii oon iyo maxaan ku rahda harraad iyo gaajo ay u leedayaan xoogaa yacni dadkii ama dawladdii iyo dadkii siyaasiyiinta oo kale hirdhoobay naftigooda oo dad kale isu soo duman loo baahan yahay caqabaduhu way badan yihiin quruskuna waa badan yahay maadaama dadku ay soo daaleen in dawlad lala shaqeeyana ay diyaar u yihiin marka fursadda inuu ka faa'idaysta rajo badan aan ka leeyahay insha allah ka warran codka kalsoonida rasaalaha maanta haysatee
waa waa ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa inay xukuumad rasmiya dalka ka dhalatay muddada dhowna ay wasiiradooda imaan doonaan waxaana rajaynaynaa inuu dalku horo dhaqaaq aad weyn u sameeyo muddada insha allah maxaa fursad iyo caqabadahu hor yaraysaara markaad fiiriso xaaladdaa ku jirtay wallaahi hadda wadciga dalka nin hadda looga warramayo midii waa joogtay dalkaana wuxuu u baahan yahay duruufihiisana isagana waa joogay waa ka warqabiyaa waxaan isleenaha waxa ugu horreeya waxay tahay amniga wuxuu waxay noqon doontaa cadaaladii iyo dalkan in laga mideeyo oo sharciyaddii muxuu ahaa la hagaajiyo waxaan ku xigi doono oo annaga aan isleenaha waxay tahay adeegidda bulshada oo aday maamul tahay iyo maamulka in la dadajiyo ay tahay muxuu ahaa dhaqaale in la mideeyo shuruucda dalka halkaan annaga u fadhinaa meel marino marka howluhu aad u ballaarayin cabdulqaadir okey v o a muqdisho